barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa salaasa bisha abril waa afar sanadka labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil farshar iyo sahre ciidle
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a gabadh dhallinyaro ah oo markii koowaad ka gudbi weyday imtixaan hase ahaatee markii dambe markii ay guulaysatay waxay ka qortay buug kooban oo ay dhallinyarada ku dhiirigelinayso waxaan u qoray buugga ah guuldaradii waxay ku bartaa guusha dad badan ayaa waxaan arkay markay imtixaanka ku dhacaan oo kale inay naftooda ay ka dhigaan maalintii nolosha ugu dambaysay
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa shaqooyinka kala duwan ee ay gacanta ka qabtaan haweenka ku nool gobolka mudug marna aanu khasaare kuma qabin mar walba xoogaygan cayrsan jiray mar walba xoogaygan cayrsan jiray oo macnaha waan ku faa'iidi jiray khasaare marna ma keenin waxaan kusoo kusoo kusoo gadan horta kusoo gallay afartan iyo siddeed gabdhood baan rinjigaan ila bartay ka warba waxay tiri anigu waxaan ka qaadayaa muxuu xanuun baan ka qaadayaa aniga waxaan idhi rinjiga ka bixi maayo howlaha fudud bay ka mid tahay rinjigaan sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhinacii heesaha aan maanta idinku tala gallay
sida leebka qaansada ribdo loogu ganayba anna laygu wayo waxa layga baanta jacaylay la qimayo
nasteexa maxamed warsame codkeedaasi macaan iyo hees iyo barnaamijyo kaleba waxaad ku maqli doontaan intaaynu ku guda jirno idaacaddeennan duhurnimo halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a haatanse qodobadii wararka oo kooban
mas-uuliyiinta sirdoonka dalka kazakhstan ayaa sheegay in qofka la tuhunsan yahay in uu ka dambeeyey qaraxii dhimashada badnaa ee shalay ka dhacay xarun tareennada laga raaco oo ku taalla ruushka in uu yahay muwaadin u dhashay dalkaasi oo haysta dhalashada dalka ruushka afhayeen u hadlay hay-adda sirdoonka dalka kazakhstan ayaa sheegay in in qofkan la tuhunsan yahay lagu magacaabo abkarhon jalilov uuna sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ku dhashay dalkaasi wakaaladda wararka ruushka ee interfagas ayaa goor sii horreysay ku warrantay in mas-uuliyiinta dalkaas ay qofka fuliyey weerarka ku sheegeen da'diisa saddex iyo labaatan jir kaasoo kasoo jeeda bartamaha dalka eshiya wasiirka caafimaadka ruushka ayaa isna maanta sheegay in tirada dhimashada qaraxii magaalada st petersburg ay sare u kacday oo ay markii hore ahayd koob iyo toban qof halka ay haatan gaadhay ilaa afar iyo toban qof halkay dhaawac yihiin ilaa konton qof oo kale
booqashadii madaxweynaha dalka masar uu ku joogay magaaladan washington ayaa shalayto isniintii goor dambe lagu soo gebagabeeyey qalkacad kulan ay ku yeesheen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha dalkaasi masar cabdifataax al siisi waana markii ugu horreysay ee madaxweyne ka yimid dalka masar uu booqasho ku yimaado washington tan iyo labadii kun iyo sagaalkii xilligaasi oo madaxweynihii hore ee waddankaasi masar maxamed xusni mubaarak uu booqasho ku yimid maraykanka master trump ayaa xusay in xidhiidhka labada waddan dib loo xoojin doono kadib markii xukunka laga tuuray labadii kun iyo saddex iyo tobankii madaxweynihii la doortay ee waddankaasi masar maxamed al mursi
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan dhalinyaro kala duwan ayaa xilliyada ay ku guda jiraan waxbarashadooda waxaa dhacda in ay ku guuldarraystaan imtixaanada ay gelayaan qaarkood qaar badan oo ka mid a dhallinyaradaas ku dhaca imtixaanada ayaa iyagu fasallada ka hadha iyaga oo niyad jabsan haddaba gabadh dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso oo imtixaanka dugsiyada ku dhacday ayaa markii ay baastay doorkii dambe waxa ay waaya aragnimadeedii koobnayd ka qortay buug yar oo ay dhallinyarada ku dhiirigelinayso wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya sheekada gabadhan xilliyada dhallinyarada ay ku jiraan waxbarashadooda waxaa la soo darsay inay ku dhacaan imtixaanka iskuulka taasina waxa ay keentaa in qofkaasi uu isaga haro waxbarashadiisa isagoo u arka inay ceeb tahay in uu ku laabto fasalkii uu ku dhacay muno cabdinuur jaamac ayaa magaalada boosaaso waxay ku soo bandhigtay buug ay ugu magacdartay guuldarradu waxa ay ku bartaa guusha muno ayaa ah gabar ku dhacday imtixaanka iskuulka ay dhiganaysay taasina waxa ay keentay in buuggana ay ka qorto waa tan muno aan kula kulmay boosaaso iyadoo iga warramaysa dhacdadaasi buug wuxuu ka hadlayaa guuldarada waxay ku bartaa guusha waana ciwaankaa aragtaan aad buuna u ballaaran yahay mataqaanaa umana baahna inuu mataqaanaa halkaa looga haro waxaan igu dhaliyay siyaabaadka igu dhaliyay buugga wuxuu ahaa tasti anigu aan ku dhacay denne imtixaan ah den markaa imtixaankii ku dhacay baa waxaan sameeyey nafteyda ayaa waxaan baray sabur iyo adkaysi iyo mataqaa nafteyda saa ku dhiirigelin lahaa waa tahay mano bal hadda iga waran waxbarashada xaggee kuu maraysaa runtii alxamdulilaah waqti meeshii ugu fiicneed bay ii maraysaa jaamacadda badda cas baa dhigtaa weliba kuliyadda maasan fisigis sanadkii afraad baa ahay laba bilood baa insha allah ii harsan jaamacadda insha allah hadduu ilaahay idmo waxaan rajeynayaa laba bilood kadib inaa qaadan doono shahaadada baajka hadduu ilahay raalli ka noqdo weliba kuliyadda maatan fisigiska ah den marka ardada iga dambeysay ayaan waxaan jeclaystay jiilka iga dambeeya inaysan ku hooban waxyaarihii guuldarada aan ka bartay saas darteed baan waxaan u qoray buugga ah guuldarada waxay ku bartaa guusha dad badan ayaan waxaan arkay markay imtixaanka ku dhacaan oo kale inay naftooda ay ka dhigaan maalintii nolosha ugu dambeysay laakiin waxaan dhallinyarta iyo dadka wax ku guuldaraysta inaysan ahayn nolosha kuugu dambeysay ay tahay tasti aad itixaan aad ku baranaysid adka inaad adkeysi yeelatid muna ayaan weydiiyey markii imtixaanka ay ku dhacday kadib in iskuulka ay ka bedelatay horta iskuullada way ka bedeshaan aniga runtii iskuulkaygii baa ku noqday naftarkiisa weliba galaaskii booska aan fariisan jiray ayaan fariistay qaar dadku waxay ka yara cabsadaan xoogaa dadka wejiyadooda xoogaa waxay moodayaan dee dadkaas yaa igu qosqoslaya waxyaaraha abas laakiin buugaa maalin akhrisanayay qiso aan la yaabay baa ku qornayd markii weliba aan waxaa isku mashquulin jira waa dareemi kartaa qof meel hiigsanaya ee caqabadaha ku iman kara laakiin akhris ayaa isku mashquuliyey dadkii guulaystay dadkii guuldaraystay heerkay gaareen ceebta waxaa ka muhiimsan hadafka aad leedahay baa ka muhiimsan marka laba beri iyo saddex beri haddii lagu arko maanta afraad baa lasikaa iloobaya naga daa qofkaasi qof ma ahayn haba lagu dhaho laakiin adiga waxaad hiigsanaysaa guushaadii markaad hiigsatid guushaadiina dee alxamdulilah heer baa ka gaarin sooma marka qofka hadda dadkaas waxaa kula talin lahaa inay isla naftooda keliya ku kalsoonaadaan ku dhiiroonaadaan qofka hadduu ku dhiiraya naftiisa oo mataqaanaa ku kalsoon yahay heer ayuu naftiisa ka gaari karaa guushana waa taaban karaa buugga haddar waxaa moodaa sawir inuu ku yaalo qofkiioo guusha taabanaya de qofka markuu meeshuu rabay rabo inuu gaaro alxamdulilah sooma waa saasoo kale muna cabdinuur jaamac ayaa sheegtay in dhallinyaro badan oo waxbarashadii horey uga tegay imtixaano ay ku dhaceen hadda doonaya in waxbarashadii ay dib u bilaabaan runtii wallaahi markaan buuggan dhexdiisa ku jiray waxaan aaminsanahay weliba hadda ilaa haddana aaminsanahay dhallinyaro badan inay mataqaanaa dhiirigelin u noqonayso markii aniga life ii dhegeystaan oo aan ugu soo bandhigay yacni hadday noqoto v o a hadday noqoto life inay mataqaanaa ii daawadaan inaysan guuldarada hadda kuwa waxaa laga yaabaaba now maanta isoo wacayey haddaan wax bilaabaynaa ku dhahaya yacni qofka waxay unoqonaysaa dhiirigelin oo itixaamaad ku dhacday oo kuleh dhiiriga yacni qofkii markay xaqiiq u arkaan oo dee liyaqaan aniga leh runtii waxaa u malaynayaa inay dee igu ay u noqonayso dhiirigelin iyo caddayn ay hiigsigoodana u dheeraan doono yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaasi dhegeystayaal nagala hadlay aad kala soo aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington barnaamijkeena dhalinyarada maanta haween badan ayaa bartay xirfado ay ka mid yihiin nashqadaynta dharka dhartolista iyo wixii la mida waxaanay noloshooda ku maareeyaan dakhliga ay ka helaan alaabooyinka ay soo saaraan sidoo kale haween kale ayaa qabta shaqooyin muruqmaala oo badanaa ragga caan ku ahaa haddaba wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya iyadoo ay jiraan duruufo badan oo la xiriira horumarinta bulshada soomaaliyeed iyo shaqola'aanta soo food saartay dhallinta taasoo caqabad ku noqotay da'yarta soo koraysa haddana waxaa jira dadaal badan oo ay wadaan haweenka islamarkaana ay ku doonayaan inay uga gudbaan duruufaha shaqola'aaneed ee haysta noloshooda waxayna bilaabeen barashada farsamada gacanta oysan horay ugu badnayn haweenka soomaaliyeed sida karinta dharka harqaanka iyo korontada xaawo maxamed axmed waxa ay ka mid tahay haweenka ku nool degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud waxa ay baratay karinta dharka waxa ay sheegaysaa in wax soo saarka ka soo gala shaqadan ay ku maaraysa nolosha qoyskeeda wallaahi aniga iskoolkiin bas aan layga bixiyey caawin kale anugu maa helin iskoolkii barashadiisaa layga maxaanaha layga caawiye oo hay-adda waxaana bartay hobel wallaahi marna anu khasaare kuma qabin mar walba xoogaygan cayrsan jiray mar walba xoogaygan cayrsan jiray oo macnaha waan ku faa'iidi jiray khasaare marna ma keenin waxaan kusoo kusoo kusoo gadan horta kusoo gallay afartan iyo sideed gabdhood baan rinjigan ila bartay goorba waxay tiri anigu waxaan ka qaadayaa muxuu ahaa xanuun baan ka qaadayaa aniga waxaan idhi rinjiga ka bixi maayo hawlaha fudud bay ka mid tahay rinjigan marka waxa weeye anigu horta waan sii wadayaa ilaa intii waqtigay ka imaanayo waan sii wadaya rinjigaas qaalkaana waa iska cayrsanayaa maadaama qof iska danyarna aan ahay ilmana ku korsado ma ka haraya aniga xabiibe aadan maxamed waxa ay ku fadhisaa harqaan islamarkaana ay tolaysaa dharka haweenka waxa ay ka sheekaynaysaa sida ay ku baratay farsamadan ay haatan ku shaqaynayso shaqaanahayo harqaan baan tolaa aad iyo aad baan ugu ugu ii sheegayba ugu yaan ugu shaqaystaa maya qof bili aadan ima caawinin anaga ismaalgeliyey anaana ku shaqaystay guul weynna waa ka gaari waxaa sidoo ka bedelay qof guri jooga oon waxba haynin iyo qof shaqaysta oo sadaqo iyo asaga naftiisa waxu qabsaday isku mid maahan dharkaan tolo dhar badan baan tolaa wax walba ka mid ah nooc kastaaan tolaa goyaashaan tolaa saakooyinkaan tolaa durucdaan tolaa wax badan baan tolaa goyaal kalmarya kala gedisan baan tolaa oo noocyo kasta ciyaal waaweyn wax kasta lahan tolaa toliinka iyo dharkarinta oo keliya maahan waxa ay haweenka barteen balse waxaa jira farsamooyin caadiyan aysan dumarka ku badnayn barashadeeda waxaana ka mid a korontada faadimo axmed maxamed oo baratay korontada ayaa sharaxaysa sababta ku kaliftay in ay barato dabgelinta guryaha horta walaa maashaalla su-aal fiican weeye walaala horta waxay igu kalifay korontada inaan barto caaqibada aan kala kulmay maadada la dhaho horta shayga korontada ah because koronto markaan dhahno maadaama maamo guri aan nahay ma naqaano waxay tahay iyo dhibaatada ay keento waxaa dhici karta maamada guriga joogtaa inaan kala garanaynin korontada dhibka ay keento because anigu aatan kala soo kulmay korontada magaca la dhaho waxaan gaarintaygu dhigtay inaan sidoobir kuma ogolo anoo markaas dalka aan iman soomaaliya waan imid khaasatan gobolka gaalkacyo waxaan maqlay inay jirto meel farsamo lagu barto waan tegay maadaama korontadan ay ahayd waxanuujiyaan ka baqiyey waxaan iri bal tijaabi korontada qaabka loo habeeyo markaas waxaa iri korontan qortay korontadii baan galnay aniga markaan baranaya xaafadda family way la yaabeen waxay ku dhaheen see u baranaysaa see ku dhacday inaad barato shaqadan baad gelaysaa wax reerka familiga wax raalli ka aha male qof walbooy ugu xanaaqay qof walba wuxuu igu yiri maxadaad keentay shaqadan inaad kulaha la gashay bas meeshan dareensanaan dadka madaxayga aniga wixii aan damacsanaha iyo qaacid aan u galay muhiimadda aan u galay dharkarinta waxaa loo adeegsadaa riinji kala kalar ah waxaana shay kasta laga qaadaa qarash qofka shaqaynaya uu ku qanacsan yahay sida ay sheegaysa xaawo maradan waxay xidhan tahay mataqaanaa hargeysa ay xidhan tahay maryaha hargeysaada ay xidhan tahay maradan waxay xidhan tahay marada shawaal ay xidhan tahay maradan waxay xidhan tahay sambuus ay xidhan tahay maradan waxay xidhan tahay buskud ay xidhan tahay maradan waxay xidhan tahay baalka la dhaho mataqaanaa ii keene jawaale macnaha mariyuhu saasay macnaha kalarkooda usoo baxaya hadhowna haddana waan kutusi doonaa macnaha rinjiga hadda waa macnaha rinjiga hadda waxaan ku dhex jiraa xirkoodii shaqadoodii mataqaanaa diyaarintoodii rinjigan haddana kaa tusi doonaa macnaha marada kalarkeeda ku marqaati furaysa iyo sida macnaha usoo bixi doonto maradaas maradii waxay ku karsa waxay haysanaysaa rinjiga maradu waxay haysanaysaa hal saac bay haysanaysaa maradu iyo hal saac iyo bar meelahaas baa maryuhu rinji ku jira hayaan laba saacna maryuhu banaanka isku arkahayaan iyo weliba bar waxawaaye waxaa weye maradaas waxay u dhisan tahay malay malayga badda aan kala soo baxanay maradaas u dhisan tahay kan waxa weye waa waxa weye waa dharkii israawiisha muxuu ahaa ragga waa bulug waana james kana waxa weye waa james asagana oo dan buu leeyahay guduud baa lagey jameska la- sawilkiisana weye maradan waa lamid iyadana waa sidoo kale waad arkaysa iyadana kalarkeeda say tahay soo ma arkaysa kalarkeeda kalarka waxa weeye magaciisa annaka magaca iyo mataqaana qurux u yeelanay quruxdiisa waa arkaysaa soo ii egyahay labaa kalar baan gashanay maradina aad bay u qurux badan tahay wallaahi waa iska nool cayris maahan macnaha soomaali waa taqaanaa marada marka tiraadi maanta laba doolar baa lagu karinaa waad garanaysaa nus doolar bay la harayaan ama mataqaana kugu kugu dayacayaan lukaan bay kusoo celinaynaa waa kusoo eh, lacagtan bay naga waayaysaa ama la tagahayaan soo maaha soomaaliya waa dee dadku waba iska lacag la-yahay soo maaha magaalooyinka gobollada mudug iyo galgaduud waxaa ka furan dugsiyo loogu talagalay barashada xirfadaha kala duwan waxaana dhigto hablo iyo wiilal horay aan u helin waxbarashada maadiga ah sababo badan oo la darsay ha yeeshee dhallintaasi ayaa waxa ay bartaan farsamooyin kala duwan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxeed haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada noqonaynaa waa aynu ku wada nasanna ee heesta sida leebka qaansada iyo codka nasteexa indho
sida leebka qahansada ribdo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahanta jacaylay la qimayo jacaylay la qimaye sida leebka qahansada riddo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahanta jacaylay la qimayo jacaylay la qimaye markay laba isa egtaba waxay laabtuma oodaa markay laba is egtaba waxay laabtuma oodaa inay inay igu lamaayin markay laba is egtabaha waxay laabtuma oodaa markay laba is egtabaha waxay laabtuma oodaa inay inay igu lamaayin anna lahashada idi wali lu'unki kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisayawga anna lahashada idi wali lu'unki kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisay lulmana iisayawga sirmaa laha jacaylkuba markay laydhuuqa aadee ukubahul eemaan mala nugtaadu gaadhayn nacasiyo milihiito nacasiyo milihiito sirmaa laha jacaylkuba markay laydhuuqahadee ukubahuleemaan mala nugta aadu gaadhayn galibta aadabaha ha ul yari kula oolaan oon raab in libta aadabaha ha ul yari kula oolaan caddo cadda loholka sheekadaaga oo aan rab in libta aadabaha ha ul yari kula oolaan oo aan rab in libta aadabaha ha ul yari kula oolaan caddo cadda loholka sheekadaaga anna la hashadaydi wali luunka kama bin naftii ku lurtoo tahee lulmana iisay lulmana iisay ugaaga anna la hashadaydi wali luunka kama bin naftii ku lurtoo tahee lulmana iisay nafti ku lurtooday hee lulmanaysay heestaasay ku luuqaynaysay fanaanada nasteexo indho ee lagu magacaabo heesta lagu magacaabo sida leebka qaansada haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawna ee tababaraha kooxda manchester united jose morino ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay diiradda saari doonto inay ku guulaysato koobka yuruba league si ay ugu soo baxdo koobka riyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda haddii ay sii lunto rajada ay ka qabaan inay kaalinta afraad ka galaan horyaalka brime liiga kooxda manchester united ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana shan dhibcood ay ka dambaysaa kooxda kaalinta afraad ku jirta ee manchester city inkastoo kulan uu harsan yahay waxaana labadii kulan ee ugu dambeeyey ee barbardhac la gashay kooxaha bournemouth iyo kooxda west bromwich albion waxay caawa la ciyaari doontaa kooxda everton waxaana xiga kulan ay hadda la dheeli doonto kooxda sunderland hase yeeshee waxaa u harsan siddeed kulan oo afar ka mid ah ay yihiin kooxaha chelsea manchester city arsenal iyo kooxda tottenham dhinaca kale xidiga kooxda real madrid christiano ronaldo ayaa waxa uu sheegay in la yaab ay ku noqotay markii macallinkii hore ee kooxda man united alex ferguson u sheegay inuu xirto lambarka toddobaad ee kooxdaasi oo horey u xirteen xidigo caan ah sida george bess eric cantona iyo david beckham isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday madrid ayaa christiano ronaldo waxa uu sheegay in isaga marka hore uu doonayo inuu xirto lambarka sideediylabaatanaad hase yeeshee ferguson u sheegay inuu xirto lambarka toddobaad waxay igu noqotay la yaab sababtoo ah xidigo aad caan u ah ayaa xirtay lambarkaasi ronaldo ayaa markaasi waxa uu jira oo keliya siddeed iyo toban sano waxaana kadib uu kooxda united kula guulaystay saddex horyaal oo brimier league ah iyo koobka horyaalada qaaradda yurub isagoo kadibna noqday xidiga ugu wanaagsan dunida ugu dambayntiina haddii aynu eegno kulammada ciyaareed ee caawa dhacaya qaar ka mid horyaalada dalalka qaaradda yurub horyaalka brimier liaga kooxda manchester united ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga everton kooxda stoke city waxay u safri doontaa naadiga banley lester city ayaa la ciyaari doonta kooxda ugu hooseysa horyaalka ee sunderland kooxda watfordna waxa ay la kulmi doontaa naadiga westbromich albion horyaalka dalka sbain atletic club ayaa la kulmi doontaa esbanyol atletico madrid waxay martigeli doontaa kooxda real sociedad halka kooxda real batis ay garoonkeeda kula ciyaari doonto naadiga villareal horyaalka dalka jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan caawa ay dhici doonaan kooxda brushi dortmund waxay martigelin doontaa kooxda hamburg f c kon ayaa la kulmi doonta kooxda frankfort naadiga hogaanka heese ee bayer munchenna waxay aadi doontaa kooxda hoffenheim waxaana sidoo kale dhici doonaan kulan dhex maraya kooxaha weder bremen iyo shaal xubintii cayaarahana waa niciintaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca yaaraana la socodsiinaya ka hor inta aynaan dhinacii heesaa mar kale ku noqonin sahar ciidla nuuran ka codsado qodob ka mid a wararkii caalamka inay noo guud marto mahadsaned ismaaciil sirdoonka dalka krakistan ayaa sheegay in qofka la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxii dhimashada badan sababay ee shalayta ka dhacay xarun tareennada laga raaco oo ku taala dalka ruushka uu ahaa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka karakistan balse ku dhashay oo haysta dhalashada dalka ruushka hafayeen u hadlay hay-adda sirdoonka dalkaasi karakistan ayaa sheegay in qofkaasi la tuhunsan yahay lagu magacaabo abkarskon jelalof islamarkaana uu sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ku dhashay dalkaasi wakaalada wararka ee dalka ee lagu magacaabo interfax ayaa goor sii horreysay oo maanta ku warantay in mas-uuliyiinta dalkaasi qofka fuliyey weerarka ay ku sheegeen nin saddex iyo labaatan jir ah oo ka soo jeeda bartamaha aasiya waddankaasi ku yaala aada bay mahadsan tahay sahre ciidle nuur oo inoo kormarisay qodob ka mid a wararkii caalamka ugu door korona haatanna dhinacii heesa haddaan mar kale ku noqonno waa heesta ay sida wada jirka ugu luuqeeyaan fanaaniinta seynab labadhagax iyo weliba cabdibaadil waa heesta abayo
codadka dahabiga ah ee saynab labadhagax iyo cabdi baadil ibraahim ayaannu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta mar kale intaynu kulmayno waa ismaaciil farjar iyo sahre ciidloodi kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo